bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rabi العaalamiin والصalaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عalyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad ee suuratu yuusuf weli waxaynu ku jiraa qisadii nebiy llaahi yuusuf calayhi salaam ee cibrada iyo waanada badnayd oo min axsani alqasas ah waxaynu soo maray nebi yuusuf oo walaaladii ay xasdeen ilaa ceel gunta ay ugu rideen kadibna dad socotii intay ka soo saareen addoon ahaan loo iibsaday waxaynu markaa kalooynu soo maray mixnadii kale ahayd in haweenaydii ninkii madaxdaha uu qabay ee gurigeeda uu ku noolaa ay xumaan ka damacday isna uu ka dhowrsoonaaday tii ayaanaynu ku guda jiraa allah waxau ihi waqaala niswatu fi lmadiinati imra'at lcaziizi turaawidu fataaha can nafsihi qad shaqafaha xubaa inaa lanaraaha fi dalaalin mubiin allah waxau idhi subxaanah wa qaala waxay yidhaahdeen niswatun haween oo filmadiinati magaaladii masar ku sugan waxay yidhaahdeen imra'atu lcasiizi ninkii madaxda ahaa ama wasiirkii maaliyadda u ahaa boqorka masar ninkaasa alcasiis la odhanaye imra'atu lcasiizi ninkaa wasiirka ahaa haweenaydiisii turaawidu waxa ay doonaysaa fataaha addoonkeedii bay ka doonaysaa can nafsi naftiisii ay ka doonaysaa addoonkeedii ama khaadimkeedii waa yuusufe ayaa ay naftiisii xumaan ka damacday oy ka doonaysaa qad shaqafahaa qalbigeeda ayuu jeexay xubban min jihati xubbi yacnii xagga jacaylka iyo maxabbada ayuu qalbigeeda jeexay oo u dhex galay waxaa la yidhaha shakaafu lqalbi waa khilaafu wadnaha ama qalbiga xuubka ku dahaadhan ee ka sokeeya ayaa la yidhaahdaa waa shakaafu lqalbi marka waxaa xuubkaa dhaafaa wadnaha ama qalbiguu toos u taabanaya oo u gaadhayaa waxaa markaa la tilmaamayaa jacaylkeedu xuubkaa inuu jeexay oo u dhaafay oo qalbigeeda u gudbay yacni iyada qalbigeeda inuu xubbiga yuusuf galay ayaa ka muuqata halkaas qad shaqafahaa wuu jeexay macnaha qalbigeeda ayaa u jeexay xubbaa ay min jihati lxubbi xagga jacaylka iyo kalgacalka innaa anagu lanaraahaa waxaan u aragnaa bay yidhaahdeen fii dalaalin mubiin innaa anagu lanaraahaa waxaan u aragnaa haweenaydan ninka madaxdii uu qabo fii dalaalin baadi inay ku sugan tahay baadidaasoo mubiinin cad macnaha waxay uga jeedaan dalaalkan khata iyo talaxumo cad bay ku dhacday iyadoo haweeney ah sharaf leh oo cizi leh oo nin madaxi uu qabo ayaa khaadimkeedii ay damacdibay iyagu leeyihi markaa way lunsan tahay macnaha way qaldan tahay falamaa samicat markii ay maqashay haweeneydii uu ninkaa madaxdii uu qabay bimakrihinna haweenka shirqoolkoodii iyo dabinkoodii ama dhagartay u maleegayeen markay maqashay arsalad way u fariin dirtay ilayhinna iyaga casuumad intay u diyaarisay ayay u fariin dirtay wa actadad waxaanay u diyaargaraysay lahunna haweenkii mutaka'a meel ay ku dangiigsadaan mid walba meel ay ku jiqilaysatoy ku tiirsatana waa u diyaarisay wa aatad waxaanay siisay kulla waaxidatin mid kastoo minhunna haweenkii ka mid a sikiinan mid walbana midi bay u dhiibtay waayo waxay usoo wadaa cunto iyo khudaar dee midi lagu googoostoo lagu cuno intaa markay samaysay ee fadhigii iyo mididii iyo cuntadii intaa ay u diyaarisay ayaa yuusuf oo halkan diyaar ku ahaana ay la hadashay wa qaalad waxay tidhi haweenaydii ukhruj yuusufow soo bax calayhinna korkooda u soo bax yacnii haweenkan halkan fadhiya u soo bax oo kaalay falamaa ra'aynahu markay haweenkii yuusuf arkeen akbarnahu way weynaysteen waxweyn oo la yaab loone hore u arag ayaa u ku noqday wa qaطacna waanay jarjareen aydiyahunna gacmahoodii bay jarjareen oo qalbigoodii iyo araggoodii iyo yacni dareenkoodiiba xagga yuusuf u u kacay marka intay yuusuf ku maqnaayeen ayaa cuntaday googoosanayeen gacmahoodii baabay googoosteen ila isma oga eh waqulna waxaanay yidhaahdeen xaasha lilaah xaasha lilaah nasahnaanta ilaahay eh ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane maa haadaa kani ma ahaanin bashara qof bani aadama kani ma ahaanin quruxda iyo qiimahan lihi in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa malakun malag mooye wax kale ma ahaanin malagaasoo kariimun sharaf iyo wanaag leh malag wanaagsan oo weliba la karaameeye mooye alla ilahe kani bashar bani aadama ma ahaanin qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii fadalikunna kii naas yacni kaa aad arkaysaaneed faraha isku jarteen ee markiiba maxabbadiisu qalbigiinna ay gashay ilaa aad is ogaan weydaan gacmaha aad isgoogoynaysaan kii naasi alladii waa kii lumtunnani aada igu canaanateen fiihi isaga kii naa idinku dhacay ee faraha aada u googoosateen waa kaad igu canaananayseen ee igu ceebeynayseen waxay tidhi walaqad raawatuhu wallaahi laqad raawatuhu aniga ayaa damcay oo doonay yuusuf can nafsihi naftiisa anaa ka doonay oo fastacsama waa dhowrsoonaado waa i diiday hanjabaad bay markaa bilowday ila waa naag madax qof madaxii uu qaba eh walain lam yafcal haddii aanu samaynin maa aamuruhu waxa aan farayo haddaanu falinna layusjananna walle waa la xidhi oo waa la xidhi oo waa la xidhi walayakuunan waxaanu ahaan doonaa uu ahaan doonaa min asaakiriina kuwa dulloobay ayaa uu ka mid noqon doonaa qaala waxau idhi markaa yuusuf rabbi rabbigayow assijnu ilan waa goobjoog oo haweenka faraha isjaray gabadhii imra'atulcasiis waxay ku hadlayso intaba waa isku maqlayaa laakiin dee nin awoodle ma aha ilaahay inuu ciirsado u cararo mooye markaa waxa uu odhanayaa ilaahay buu dee baryayaa qaala waxa uu yuusuf yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow assijnu jeelka iyo xabsiga ay iigu goodiyayso ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga mimaa kii looga kalgacayl badan yahay yadcuunanii ay iigu yeedhayaan ilayhi isaga zinada iyo faaxishada iyo foolxumaday iigu baaqayaan jeelka ay iigu hanjabayaan baa iiga wanaagsan oon ka jecelahay wailaa tasrif haddaanad allahayow iga leexin cannii aniga kaydahunna shirqoolkoodana asbu waanu iilanayaa ilayhinna iyaga wa akun waxaanan ahaanayaa min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah ayaan ka mid noqonayaa fastajaaba waa aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii waa ajiibo waa aqbalay oo fasarafa waa ka leexiyey canhu yuusuf kaydahunna shirqoolkoodii iyo dhagartoodii waa ka dhowray waayo innahu alle huwa alle alsamiicu ka maqalka badan weeye alcaliimi ee ogaalka badan uma badaa dabeed waxa u muuqday lahum iyaga waa casiizu misra iyo asxaabtiisii ninkii haweenayda qabay iyo asxaabtiisii waxa u muuqday min bacdi maa ra'aw laayaati aayaadka intay arkeen dabadeed layasjununnahu inay yuusuf xidhaan oy xidhaan aayaadka waxaa looga jeedaa addalaa'ilu alwaadixa allatii tubayinu calaa baraa'ati yuusuf yacni xujooyinkii iyo dalaa'ishii caddayd ee tilmaamaysa yuusuf inuu beri yahay uunu shaqo ku lahayn foolxumadaas markay hubsadeen ay u caddaatay ayay haddana goosteen inay xidhaan oo maxay u xidhayaan berinimadiisii waabay u caddaataye waxay doonayaan maadaama warkii faafay oo suuqa u galay haddana isaga inay eediyo xumaanta ku reebaan oo inta la xidho la yidhaha arrinkaasuu u xidhan yihi sidaasay doonayaan inay marmariyaan wuxuu beri ka yahay alla waxau ihi uma badaa dabeed waxa u muuqday lahum iyaga waa ninkii casiizu misra iyo asxaabtiisii la talinaysay waxa u muuqday oo ay damceen min bacdi maa ra'aw laayaati aayaadkii iyo calaamadihii caddaynayay yuusuf inuu beri yahay markay arkeen dabadeed haddana waxa u muuqday layasjununnahu inay xidhaan oy xidhaan yuusuf xataa xiinin ilaa xilli ilaa waqti yacni ilaa waqti xadidan oo go-an inuu xabsiga ku jiro ayaa ay go-aansadeen oo u muuqday wa dakhala waxaa galay macahu yuusuf la jirkiisa waxaa la galay assijna jeelkii ama xabsigii fatayaani laba addoon baa la galay ama laba gacan yaro u ahaa boqorka laba nin oo dhallinyaro ahoo gacanyarayaashii boqorka ka mid ahaayoo kolley dee arrin lagu soo eedeeyey oo iyagana xabsiga loo soo taxaabay wa dakhala macahu yuusuf waxaa la soo galay assijna xabsigii fatayaani laba addoon qaala waxau yidhi axaduhumaa midkood haddaba labadii addoon waa riyoodeen yuusufay riyadii u bandhigayaan waayo yuusufay ku yaqaaneen riyada inuu cabiro oo uu fasiro qaala waxau yidhi markaa axaduhumaa labadii addoon ee jeelka la galay midkood waxa uu yidhi innii anigu araanii waxaan is arkaa acsiru inaan miirayo khamraa khamra inaan miirayo waxaa la yidhaahdaa waa tasmiyatu shayi bimaa ya-uulu ilayh shayga oo lagu magacaabo wuxuu noqon doonay weli aanu noqon waayo waxa uu miirayaa khamradu marka cinabka la miirayo ee ugu horraysa khamrama dee ma aha laakiin khamro waa noqon doontaa inta la miiro oo la khamiiriyo oo meel la dhigo ayay bedelmi doontaa oo khamro iyo muskir ay isku rogi doontaa marka wixii uu noqon lahaa marka dambe ma-aalkiisa dambe ayaa imika lagu tilmaamay marka waa tasmiyatu shay bimaa ya-uulu ilayh waxa uu noqon doono in shayga lagu sii magacaabo waxau midkood markaa yidhi innii anigu araanii waxaan is arkayaa acsiru inaan miirayo khamraa khamro macnaha casiir cinaba oo khamro noqon doono inaan miirayoon tuujinayo ayaan is arkay marka ficil mudaaric buu ka cabiray waana bimacna almaadi oo dee sidaasaan ku riyooday weeyaan wuu ka xikaayoonayaa wax dhacay wa qaala alaakharu kii kalena waxa uu yidhi innii anigu araanii waxaan is arkaa oo naftayda arkoon ku riyooday axmilu anigoo ku sida fowqa ra'sii madaxayga korkiisa khubsaa kimis kimis anoo madaxa dushiisa ku sida ayaan ku riyooday kimistaasoo ta'kulu ay cunayso adtayru shimbiruhu minhu xaggiisa ay wax ka cunayso waxaan ku riyooday madaxayga dushiisa kimis anoo ku sida oo shimbiraha iyo haadda duushaana halkaa ay ka cunayso nabi-naa haddaba nooga warran yuusufow bita'wiili riyadaa bal hadda fasiraaddeeda iyo macnaheeda noocadee oo nooga warran inna waayo innaa annagu naraaka waxaanu ku arkanaa yuusufow min almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga lagu yaqaan inaad ka mid tahay baanu kuu aragnaa halkaana waxaa ka muuqata dee jeelka dhexdiisa inay ku barteen wanaag iyo ixsaan oo qofku wanaagga uu leeyahay meel walba waa ka muuqdaa hadduu xidhan yahay iyo hadduu xor yahayba qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf laa yaatiikumaa idiin iman maayo labadiinani acaamun cunta idiin iman maayo acaam acaamkaasoo tursaqaanihi laydinku arsaaqayo laydinku quudinayo ilaa hadduu idiin yimaadase naba'tukumaa waan idinka warrami bita'wiilihi cuntadaa tafsiirkeeda iyo nooca iyo waxay tahay qabla an yaatiyakumaa intaanu idinba iman waxa uu yidhi cilmi kalaaban idiin kordhin oo tafsiirkan iyo cabiridda ru'yada ka sarraysa eh cunto laydiin keenayaa ma jirto ilaa hadday jirtose intaanay idiin iman baan warkeeda idin siin oo waxaa cuni doontaan iyo nooca uu yahay aan idinka warrami doona waxa uu yidhi daalikumaa kiinaas oo waxaad quudan doontaan wuxuu yahay inaan idinka sii warrama ihi mimaa kiibaa uu ka mid yahay callamanii uu ibaray rabbii rabbigay uu ibaray mintu waa tabciidiyo wax alla wuxuu ibaray oo dhan ma aha ee waa jus ama qayb ka mida cilmiguu rabbi ibaray ee uu ii waxyooday ee qaybiyaadka iyo waxa maqan uu igaga warramay ilan cuntada kuu iman doonta nooceeda in laguu sheegaa waa qeyb waa wax maqan laakiin ilaahay baa dee u waxyoodo u caddeeyo waxyi rabbaaniya ayuu kaga warramaya ee maaha kahaano iyo wax kale marka waxau idhi daalikumaa kiinaas oo waxaad cuni doontaan ee laydiin keeni doona inaan idiin sii sheega ihi mimaa callamanii rabbii waxyaabaha culumta badanee rabbigay ibaray ayaa cilmigaasi ka mid yahay waxaa laga fahmayaa wax kaloo badanna rabbigay waa ibaray waxau idhi innii anigu taragtu waxaan ka tegay millata qowmin qolo diintooda ayaan ka tegey kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla aan rumaynayn walxaal hum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna ay ka gaaloobeen waan ka tegey lagama fahmayo markii hore inuu la haystay oo weligiiba wuxuu ku sugnaa oo aanu ka zuulin calaa millati ibraahiim yacnii aabbihii ama awowgii ibraahiim milladiisu weligiiba ku sugnaa oo marnaba kufrigooda iyo shirkigooda ma faragelin laakiin waxaa tarkigan looga jeedaa bimacna alijtinaabi waaljuxuud waan diiday oo waan ka durko waan isaga fogaaday diintooda oo taragtu millata qowmin waan iska diido waan isaga fogaadaa tarkiga looga jeedaa ee macnihiisu ma aha horuu u haysto iminkuu ka tegey sidaa ma aha waayo maqaamka iyo cismada ambiyada ayay waxyeelaysaa taas waxa uu yidhi watabactu waxaan raacay millata aabbaa'i aabbayaashay diintoodii ayaan raacay ibraahiima ibraahim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq ahaa iyo wa yacquuba yacquub ahaa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi man akramu nnaas dadka yaa ugu sharaf badan xagga nasabka markuu nebigu tilmaamayey ninka dadka ugu nasab wanaagsan yuusuf buu ku tilmaamay oo wuxuu yidhi fa yuusufu nabiy llaahi ibnu nabiy llahi ibnu nabiy llahi ibnu nabiy llaah yuusuf waa nebigii ilaahay ee nebi ilaahay dhalay ee nebi ilaahay sii dhalay ee nebi ilaahay sii dhalay yacni afar jeer buu nubuwada galay isagoo nebi ah aabbihii yacquub oo nebi ah awowgii isxaaq oo nebi ah awowgii ibraahim waa awowgiisii labaad oo nebi ah marka markaasay yidhaahdeen taa kuma weydiinayno markaasuu yidhi haddaa facan macaadin alcarabi tas'aluunii khiyaarahum fi ljaahiliyati khiyaarahum fi lislaami idaa faqihuu haddaama macaadinta iyo qabaa'ilka carbeed ayaad i weydiinaysaan kooda wakhtiga jaahiliyada ugu wanaagsanaa isagunbaa islaamkana ugu wanaagsan hadday diinta fahmaan iyo islaamnimada markii ugu horreysana waxa uu nebigu ku jawaabay man akramu naas markay yidhaahdeen in waxa weeyaan atqaahum ka ugu alla ka cabsiga badan leh dadka waxa ugu sharaf badan ka ugu cabsida badan markay yidhahdeen laysa can hada nas'aluk ayuu fa yuusufu nabiy llahi ibnu nabiy illaah marka calaa kullin dee nasab ahaan waa dadka ugu sharafta badan ee ambiyada intaa leeg ku abtirsanaya aabbaha wa waa la gartay dee inuu qofku aabbanimo ku tilmaamo laakiin awowgana aabbayaal in lagu tilmaamo waa bannaanta sida isxaaq iyo ibraahim dee waa awowyadii waxa uu yihi markaa watabactu waxaan raacay millata aabbaa'i aabbayaashay miladoodii iyo diintoodii baan raacay ibraahiima ibraahim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub ma kaana ma ahaanin lanaa anaka noomay ahaanin an nushrika inaanu ku lamaanayno billaahi alla min shayin shaynaba ilaahay cibaadadiisa cid kale inaan la wadaajinaa alla ilaha nooma cunanto suurtagalna ma aha oo maa kaana waa maa yenbaqii ama maa saxa wama staqaama wax quman oo suurtagala oo ansaxaya ma aha arrintani oo waa mustaxiil marka maa kaana maa kaana nooma ahaanin lanaa annaka arrin noo habboon oo suurtagala may ahaanin an nushrika inaanu la wadaajino billaahi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa inaanu la wadaajino min shayin ay shay a wax cibaadada alle cid kale inaan la wadaajinaa mid noo cunanto oo suurtagal ah may ahaanin daalika kaasi baa uu yidhi ay daalika tawxiid yacni towxiidkaas in lagu toosnaado oo shirkina laga durko min fadli illaah waxay ka mid tahay ilaahay deeqdiisa iyo galladiisa calaynaa korkayaga uu nagu galladaystay iyo wa cala annaasi dadka korkooda towxiidka in lagu toosnaadaa waa nicmaduu alla nagu manaystay annaka iyo dad kaleba walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yashkuruuna ma hadin maayaan rabbi nicmada alla ku siiyey islaamnimada iyo towxiidka wax aayarun cid walba iska heshay ha moodin waa nicmo alla kugu galladaystaye garo taas oo allaha ku siiyey ku mahadi oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku ammaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah saynu hore usoo tilmaannay weli waxaynu bartanka kaga jiraa qisatu nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam waxa aynu maraynaa iyadoo haweenkii magaalada masar warkii haweeneyda imra'atulcasiis u gaadho magaalada uu ku faafay dabeed haweenkii ay ku sheekaysteen ninkii dhammaa ee mas-uulka ahaa gabadhuu qabay ayaa addoonkeedii yaraa ka tegi weyday oo damacday weliba waxay yidhahdeen qad shaqafahaa xubbaa qalbigeedaba jacayl buu ku jeexay oo qalbigeediiba waa qabsaday waxay yidhaahdeen laakiin innaa lanaraaha fii dalaalin mubiin gabadhaas alla ilahe qalad weyn iyo talaxumo weyn ayay ku sugan tahay inay khaadimkeedii dib ugu soo noqoto haddaba gabadhan lafteedaa imtixaan ahayde markay aragtay halka lala marayo iyo warkii siduu u faafay ayay iyadiina dee shirqool iyo dabin u dhigtay casuumad bay u samaysay halkay fadhiisan lahaayeen midiyahay ku googoosan lahaayeen wax walba intay diyaarisay ayay tidhi ii kaalaya mar alla markay haweeney walba booskeedii iyo makaankeedii fadhiisatay ee waxay cunaysay iyo mididii ay isla heshay ay googoosadkii bilaabeen ayay tidhi yuusufow ku soo bax yuusufna dee wuxuu ahaa nin ilaahay qurux u dhammeeyo waataynu xalay soo tilmaamanay xadiidkii nabigu sal ly slm uu ku yidhi ucطiya shatru lxusni waxaa la siiyeyba qurux kala badhow badh quruxda adduunka marka la qaybiyo qayb buu isagu qaatay quruxdiisa markaa waxayd mid aan caadi ahayn oo dadku ay aada iyo aad ay ula dawaqayaan oo aan la malaysan karayn markaa waa ku soo baxay mar alla markuu sidaa ugu soo baxay ayaa intay weynaysteen ayaa qalbigoodiiyo indhahoodiiba intuu yuusuf raacay ayaa halkay cuntada ama khudradda kaga googoosan lahaayeen midida farahoodii bay jarjareen oo iswada sareen markaasay weliba yidhaahdeen xaasha lilaahi maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim ilaahay baa ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane allaha makhluuqa abuuray ayaa xumaan oo dhan ka hufane alla ilaahay kani bashar ma aha waa malag karaamo leh oo quruxday arkeen bay malag ugu shabbaheen oo malagga mayay arkeen maxay ugu shabbahayaan maya ee dadka waxa ay yacni dadka maskaxdooda iyo fidradooda waxa ka dhaadhacsan caadi ahaan wax alla wixii qurux iyo wanaag leh malag baa loo nisbeeyaa wixii foolxumo iyo sharlana shaydaan baa loo nisbeeyaa wa shajaratu zaquum midhaheeda markii la tilmaamayey alcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaiin waata la yidhi sidii madaxyo shaydaan ayaad moodaa midhaha ay soo bixinayso oo maxaa loogu shabahay ma madax shaydaan baynu aragnay may laakiin dadka maskaxdooda waxaa ku jirta uun shaydaan iyo madaxiisu wax fool xun oo yani wax dee aada u khariban oo fool xun inuu yahay ayaa dadka waxa weeyaan dee ka dhaadhacsan marka dadku wixii ay garanayeen ayaa miaaliya tusaalaha loogu soo qaatay markaa imika markay arkeen quruxda uu leeyahay waxay dhahan kani bashar maahe waa malag malag unbaa quruxdan yeelan karee bashar iyo bani aadam ma yeelan karo iyaduna waa intay doonaysay waxay tidhi haddaba haweenow dhegaysta waxa aad arkasaana idinku dhacay ee daqiiqad gudaheed aad isla bedesheen ee gacmihiinna aad la googoyseen kaasaa guri ila jooga kaasaa meel ila jooga had iyo jeer ka aan markaa aad igu canaanateen eed igu ceebayseen waa kaasoo anaa damcay idinku haddaad intaa in leeg adkaysan kari weydeen daqiiqad dee waxa weeyaan bal ka warramata u hadhiyo habeenba la joogo waa anigabay tidhi tii damacday markaasay warkeeda sii caddayso waxay tidhi waa dhowrsoonaado wuu idiiday hadduuse samayn waayo waxaan fa amrayo waxa weeyaan waa la xidhi doonaa waanu duloobi doonaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markuu arkay halkay wax marayaan ayaa waxa uu u cararay xagga rabbigii waayo awood kale ma leh waxa uu ihi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunii ilayh wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhina waakun min aljaahiliin culimmadu waxay yidhahdeen yuusuf waxaa seegtay sidii awlaha ahydee habboonayd waayo waxay yidhahdeen sida habbooni waxa weeye marka laba musiibo kula soo gudboonaadaan labadaba ilaahay in laga magan galoon mid la dooran oo la yidhaha ilaahu labadaba idhaafi laakiin labadii musiibo wuu kala doorto wuxuu yidhi faaxishadan allow iga badbaadi jeelkaasa ii roon marka jeelkiibuu doortay oo weydiistay xumaantiina wuxuu yidhi ilaahu iga leexi sida saxduna waxay ahayd labadaba allow idhaafi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi waidaa laqiitum fasbiruu wasalu llaha alcaafiya nebigu sala allahu calayh waslem wuxuu yidhi cadow iyo colkaaga inaad la kulanto lama tamaniyo lama doondoono haddiise lagugu imtixaamood la kulanto dee waa la sabraa oo waa la adkaystaa ilaahayna dhaafidda iyo badbaadada iyo salaamada ayaa la su-aashaa iyo nabadgelyada markaa sida saxdii waxay ahayd labadaba allow idhaafi laakiin dee afkiisii baa loo raacay oo jeelkuu doortay ayuu galay ilan labadii musiibo midna ilaahu iga dibuu yidhi midna waxa weeyaan waan doortay tii uu ka magan galayna waa laga badbaadiyey tuu doortayna waa la geliyey wa akun min aljaahiliin halkaa culimmadu waxay ka soo qaataan laa yacsi illaaha ilaa jaahil ilaaha casiiska ama caasiyo jaahil mooye cid kale sababtu waxa weeye dee waxa uu yidhi waan u iilanoo wa akun min aljaahiliina cilmi waa leeyahay laakiin wuxuu ujeedaa haddaan dembaabo dee waxaan ku dhacayaa jahli taa macnaheedu markaa waxay noqonaysaa qofku marka uu dembaabayo ilaahay caasiyayo waa xaalad ama laxdo uu ku dhacayo jaahilnimo oo wuxuu jaahil ka noqonayaa ama uu iloobayaa oo maskaxdiisa iyo maankiisa ka maqnaanaysaa ilaahay cadamadiisi iyo weynidiisii wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay weyniduu ka mudnaa xurmaduu ka mudnaa inuu ilaahay arkayuu eegayuu og yahay ayaa maskaxdiisa ka yacni mooganaan iyo khaflo uu kaga dhacaya markaa khaflada iyo jahaalada markuu ku dhaco ayuu dembaabayaa laakiin suurtagal ma aha isagoo xasuusan ilaahay cadamadiisii oo ilaahay ka cabsoonaya oo arrintaasi qalbigiisa ay ku weyn tahay haddana dembi inuu ku dhaco inuu ku dhiiradaa waa culus tahay sidaa darteed ayay culimmadu u yidhaahdaan laa yacsi illaaha ilaa jaahil maaha waxba ma yaqaano waa caalim laakiin xaaladda uu dembaabayo waa jaahil xaaladdaas ilaahay cadamaduu ka mudnaa wuu garan waayey marka jahli in lagu mu- in lagu sifeeyo ayuu mutaystay faاstajaaba lahu rabuhu fasarafa canhu kaydahuna inahu huwa samiicu اlcaliim ilaahay waa aqbalay yuusuf sharkoodii iyo xumaantoodiina waa ka xijaabay waayo ilaahay waa asamiicu اlcaliim dabeed alla wuxuu tilmaamay markay u caddaatay casiizu misra iyo asxaabtiisii yuusuf inuu beri yahay uunu shaqo ku lahayn waxa lagu soo eedeeyey haddana si ay iyagu magacoodii iyo hadalkii faafay iyo cirdigooda u dhowraan ayaa ay goosteen inay xidhaan isagoo beri ah si isagu u noqdo ka mutahamkii arrintan loo xidhay laakiin ilaahay xikmaddiisa jeelka dhexdiisa ayaa baraa'adiisu kusii caddaan doontaa isagoo xidhan oo banaankiisana beri buu ku ahaa jeelka gudihiisana beri buu ku noqon doonaa waxaa markaa jeelkii la galay laba nin oo dhallinyaro ah oo khadamkii iyo shaqaalihii ama addoommadii boqorka masar ka mid ahaa oo iyagana dembi u lagu soo eedeeye xabsiga la galay way arkeen markaa yuusuf inuu aqoon u leeyahay cabiridda riyooyinka la fasiraayo markaa riyaday arkeen labadoodii bay u sheegeen mid waxa uu yidhi waxaan ku riyooday anigoo khamra miiraya midna waxa uu yihi waxaan ku riyooday anigoo madaxayga ku dul yacni ku sida oo ku madaxayga u- ay saaran tahay kimis shimbiraha iyo haaduna ay cunayaan bal noo fasir yuusuf intaanu u fasirin ayaa wuxuu u tilmaamay in waxa weeyaan wax allo wixii cunto u imanaya intaanay u iman inuu uga warrami doono waana waxyi iyo cilmi ilaahay uu baray oo dee looga warramay ilaan waa qeyb oo si kale kuma ogaan kare dabeed haddana dacwadiiyo wuxuu bilaabay inuu khayrka ugu yeedho waayo qofka daaciga ah ee waxa weeyaan risaalada ama waxyiga xambaarsan amaba dhaxalkii ambiyada waxa weeyaan xambaarsan ee culimada iyo ducaadda yacni qof kastoo daaciya waxa uu ka faa'iidaysanayaa furaska iyo jaanisida soo maraya marka yuusuf labada nin way u baahan yihiin maanta isagay wax ka dalbadeen oo ka codsadeen wuxuu uga faa'iidaysanayaa isaga oo muraadkooda u dhammaynaya isaguna hadafkuu lahaa inuu u gudbiyo oo risaalada iyo dacwada xaqa ah iyo tawxiidka inuu ugu baaqa ah markaasaa waxau yihi gaalada milladooda iyo diintooda anu waan isaga fogaaday waxaanan raacay milladii iyo diintii xaqa ahayd ee aabbayaashay ay haysteen ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub noomana cunanto ma suurowdo ilaahay cibaadadiisa cid kale inaan la wadaajinno taasina waa fadli iyo gallad alla uu nagu galladaystay oo dad fara badan ee aanay dareemayn oo allihiisiiyo aanay ku mahadinayn marka taasi waxay xambaarsan tahay addacwa ila tawxiid wataxdiiru min ashirki wاlkufr wuxuu ugu baaqayaa tawxiidka inay ku toosnaadaan waxaanuu uga digayaa shirkiga iyo gaalnimada inay kusii jiraan aayaadka dambe inoo iman doona ayaanu ugu sii faahfaahin doonaa sharaxa iyo balballaadhinta tawxiidka uu ugu baaqayo allah waxau ihi waqaala waxay yidhaahdeen niswatun haween oo fi lmadiinati magaaladii masar ku sugani waxay yidhaahdeen imra'at lcasiizi ninkii madaxda ahaa waa boqorka ninkii ka hooseeye wasiirkiisa maaliyadda ahaa ninkaas haweenaydiisii turaawidu waxa ay doonaysaa oo ay damcaysaa fataaha addoonkeedii ama khaadimkeedii ayay ka damcaysaa can nafsihi naftiisii xumaan inuu kas- ku sameeyo ayay ka dalbanaysaa oo naftiisii ayay damacday qad shakafahaa qalbigeedii wuxuu ku jeexay xubbaa ay min jihati alxubbi xagga jacaylka iyo xubbiga ayaa qalbigeeda uu ku jeexay oo macnaha jacaylka ay u qabtay yuusuf ayaa qalbigeeda gaadhay oo jeexay oo yacni xuubkii wadnaha intuu dhaafay qalbiga laftiisa taabtoo gaadhay oo inankan idhi shakaafu lqalbi waa khilaafuhu waa dahaadhka ama waxa weeyaan xuubkaa ku dahaadhan ayaa shakaafu lqalbi la ydhaa marka wixii isaga dhaafa dee wadnahay gaadheen marka waxaa la leeyahay maxabada yuusuf u haysay meel walba waa dhaafto wadnaha ama qalbiga ayay ka gaadhay waxay yidhaahdeen inaa anaku la naraahaa haweeneydaa waxaan u aragnaa fii dalaalin baadi inay ku sugan tahay baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad baadidana tii diinta ugama jeedaane waxay leeyihiin tala xumo iyo arrin xumay ku sugan tahay oo qalad weyn oo fool xun bay ku sugan tahay oo iyada oo maqaamkeedu uu sarreeyo ayay khaadimkeedii hoos ugu soo noqotay iyagu leeyihiin alla waxau ihi falamaa samicad haweenaydii markay maqashay bimakrihinna shirqoolka iyo khiyaamaday haweenkii u dhigayaan makrigoodana waxaa looga jeedaa xantay xamanayeen ilan warkani waa wixii haweenku ay ku xamanayeen ee ay iyada dabadeeda ama gadaasheeda ka lahaayeen ee loo soo sheegay weeyaan makrigani falamaa samicad markay haweenaydii maqashay bimakrihinna haweenkii magaalada shirqoolkoodii iyo dhagartay u dhigayaan markay maqashay arsalad way u fariin diratay ilayhinna iyaga fariin bay u diratay oo kaalayabay tiintay casuumad iyo fadhi u diyaarisay wa actadad waxaanay u diyaargaraysay lahunna iyaga muttaka'a ay maxalla tikaa meel lagu dangiigsadoo lagu tiirsado ayay u diyaargaraysay wa aatad waxaanay siisay kulla waaxidatin mid kastoo minhunna haweenkii ka mid ah sikiinan middi ayay siisay wa qaalad markaa waxay tidhi ukhruj ku soo bax yuusufow calayhinna iyaga korkooda mar alla markay cuntadii iyo khudaartiina u dhigtay mid walba middi ay gacanta ka gelisay ayay tidhi yuusufow ku soo bax haddaba haweenkani ha ku arkaane waa ku soo baxay markaa falamaa ra'aynahu markay yuusuf arkeen haweenkii akbarnahu way weynaysteen wax weyn oo weligood aanay arag warkiisa ay ayuu ugu muuqday waqaacna waanay googooyeen aydiyahunna gacmahoodii hilibka iyo khudaarta iyo wixii loo keenay midadii mididay ku jari lahaayeen farahooday ku jareen oo ay ku wada sareen ilan isma oga oo yuusuf bay ku maqan yihiin quruxdiisii wa qulna waxaana yidhaahdeen haweenkii xaasha lilaah ilaahay baa ceeblaawo ah oo xumaan oo dhan ka hufane maa haadaa alla ilaah kani ma ahaanin basharan qof bani aadama in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa malakun malag mooyaane malagaasoo kariimun wanaagsan oo karaamo iyo sharaf badan alla ilaahay waxay yidhaahdeen waxa sidan u egi bashar bani aadama ma aha sinaba waa malag karaamo iyo sharaf leh qaalad waxay tidhi haweenaydii markaa fadaalikunna kiinaas kiinaa daqiiqad gudaheed jacaylkiisii qalbigiinna u galee farihiinna aa ku googoyseen kaa fadaalikunna kiinaa waxaa idiin sababay alladii waa kii lumtunani aada igu canaanateen fiihi isaga waxay tidhi haddaba balta uhadhiyo habeen guri la jooga ka warrama daqiiqad baad sidaa ugu doorsoonteene walaqad raawadtuhu can nafsi runtii bay sheegto waa ka badheedhay waxay tidhi wallaahi laqad raawadtuhu yuusuf anigaa doonoo ka damcay can nafsihi naftiisa xumaan anaa ka doonay fastacsama waa dhowrsoonaaday wala in lam yafcal haddii aanu samaynin maa aamuruh waxa aan farayo haddaanu falinna layusjananna walle waa la xidhi oo la xidhi oo la xidhi waa nuunu tawkiid haqiilo ah walayakuunan waxaanu ahaan doonaa uu ahaan doonaa waa nuunu tawkiidkii mukhafafka ahayde min asaakhiriina kuwa dulloobay ayuu ka mid noqon doonaa qaala waxau yidhi yuusuf marka hadalkii markuu maqlay halka wax marayaan rabbi yaa rabbi rabbigayow assijnu xabsiga ayaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga oo mimaa kii aan ka jecelahay yadcuunanii ay igu yeedhayaan ilayhi isaga rabbigayow zinaday iigu yeedhayaan jeelkaan ka jecelahay wailaa tasrif haddaanad iga leexin allahayow canii aniga kaydahunna shirqoolkooda iyo debinkooda haddaanad iga badbaadinna asbu waanu iilanayaa ilayhinna iyaga wa akun waxaanan ka mid noqonayaa min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah oo kol haddaan dembaabo dee jaahil baan noqday ilan laa yacsi illaaha ilaa jaahil fastajaaba waa aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii waa ajiibay oo fasarafa waa ka leexiyey canhu isaga kaydahunna shirqoolkii haweenka waa ka leexiyey waayo inahu allah huwa alle asamiicu ka maqalka badan weeyi alcaliimu ee ogaalka badan uma badaa lahum dabeed waxa u muuqday casiisu misra iyo raggiisii waxa u muuqday min bacdi maa ra'w laayaati aayaadkii cadcadaayee caddaynayey berinimada yuusuf inuu yuusuf beri yahay aayaadkii calaamadihii caddaynayey markay arkeen dabadeed haddana waxa u muuqday layasjununnahu inay xidhaan oo ay xidhaan xataa xiinin ilaa waqti oo waayo dee waa raadgadasho oo inta warkuu go-ayo ilan warkii suuquu galay marka dee si isaga uun loo tuhmo eedda loogu xambaariyo isaga aynu xidhna baa yidhaahdeen iyagoo og inuu beri yahay oonu shaqo ku lahayn wa dakhala macahu yuusuf waxaa la galay assijna jeelkiina fatayaani laba addoon oo dadkii u adeegaya boqorka ka mida ayaa jeelkii la galay waanay riyoodeen labadii addoon qaala axaduhumaa midkood waxa uu yidhi innii anigu araanii waxaan is arkaa acsiru anigoo miiraya khamraa khamro yacnii cinab khamro noqon doona anigoo miirayo tuujinaya ayaan is arkaa riyada wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi innii anigu araanii waxaan is arkayaa axmilu anigoo ku sida fowqa ra'sii madaxayga korkiisa khubsaa kimis kimistaasoo ta'kulu tayru shimbiruhu ay ka cunayaan minhu xaggiisa yacnii kimis ay shimbiruhu cunayaan anigoo madaxayga xaggiisa sare ku sida ayaan is arkoon ku riyooday ee nabi'naa nooga warran yuusufow bita'wiilihi bal hadda fasiraadiisa nooga warran oo noo cabir waayo innaa annagu naraaka waxaanu ku aragnaa yuusufow min almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee wanaagga iyo khayrka sameeya ayaanu ku aragnaa qaala waxa uu ku yidhi yuusuf laa yaatiikumaa idiin iman maayo طacaamun طacaam cunto طacaam idiin iman maayo aada cuntaan طacaamkaasoo tursaqaanihi laydinku arsaaqayaa idiin iman maayo ilaa hadduu idiin yimaadase naba'tukumaa waxaan idinka warramayaa bita'wiili tafsiirkiisaan idinka warramayaa iyo fasiraaddiisa oo waxa laydiin keenayaa nooca uu yahay baaban idiin sii sheegayaa qabla an ya'tiyakumaa intaanu idinba iman waxau idhi daalikumaa arrinkiinna aan idiin sheegay oo inaan cuntada idiin iman doonta iyo waxyaabaha idinka maqan idinka warramayhi mimaa kii buu ka mid yahay callamanii uu ibaray rabbi rabbigayuu ibaray innii anigu taragtu waxaan ka tegay millata qowmin qolo diintood ayaan isaga tegoo macnaha ka fogaaday oo ka durkay marka horeba ma haysane kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla aan rumaynayn oo wahum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna ka gaaloobay watabactu waxaanan raacay millata aabbaa'i aabbayaashay diintoodii ayaan raacay ibraahiima ibraahiim ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq ahaa iyo wa yacquuba yacquub maa kaana ma ahaanin lanaa annaka noomay ahaanin oo noomaba habboona ay maa saxa walastaqaama walaa yembaqii wax habboon oo noo cunnama oo suurtoobaba ma aha weeyi maa kaana nooma ahaanin lanaa annaka an nushrika inaanu la wadaajinno billaahi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa inaanu la wadaajinno min shayin ay shay-a wax shayba inaanu ilaahay cibaadadiisa la wadaajinno oo ku lamaanayno mid noo cunantoo suurtowda ma aha daalika arrinkaas oo tawxiidka in lagu toosnaada ihi min fadli illaah ilaahay deeqdiisa iyo galladiisa weeyi oo calaynaa korka iyaga uu ku galladaystay iyo wa cala annaas dadka korkooda walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yashkuruuna ilaahay ku mahadin maayaan wanaagga iyo khayrka uu galo yaa saaxibayi sijni arbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu lwaaxidu lqahaar dacwadii tawxiidkuu weli wataa yuusuf jeelka dhexdiisii buu daaci ku yahay markaa qofka daacigiihi meelna fursadda kuma dayaco ama xabsi ha ku jiro ama xor ahaado ama meel kale ha jooge jaaniskii soo maraba waa ka faa'iidaysanaya liannahu saaxibu risaala waayo xil baa saaranoo hami buu xambaarsan yahoo risaaluu sidaa fariin dadka loogu soo dhiibay oo ilaahay xaggiisa ka timid marka jaanis kasta waa ka faa'iidaysanaya qofka daacigii marka yuusuf waxau idhi yaa saaxiibay sijni jeelka ama xabsiga labadii saaxiib ee ku sugnaayow ama yaa saaxiibayi sijni ay yaa saaxiibaya fi sijni oo idaafadani waa bimacnaa fi labadaydii saaxiib ee sijniga ku sugnaa eenu ku saaxiibnayow a arbaabun ma rabbiyaal rabbiyadaasoo mutafariquuna kala tagsan ayaa khayrun khayr badan am illaahu mise ilaahay allah alwaaxidu ee kelida ah alqahaaru ee makhluuqaadkiisa isagu maamule ee muquuniya ee wuxuu doono marsiiyeen cid amarkiisa celin karta aanay jirin maa tacbuduuna caabudi maysaan min duunihi alla sokadii ilaa asmaa'an magacaan mooyaane kuwaasoo samaytumuuhaa aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin magacaantaasoo maa anzala allah ilaahay aanu ku soo dejinin bihaa ay bicibaadatiha cibaadadeeda min sulطaanin wax xujo iyo daliilo alla aanu ku soo dejin oo baatil iyo been ku salaysan in ilxukmu ay mal xukmu xukum maba ahaanin ilaa lilaahi ilaahay mid u sugan mooyaane xukum wax kale ma ahaanin oo xukum oo dhan hadday taxliil tahay hadday taxriim tahay hadday tashriic iyo jidayn tahay xukum allah iska leh oo alaa lahu lkhalqu waalamru allaha abuurka leh ayaa amarka iyo taladana leh sidaan abuurka cidi ugu wehelin ayaa kownkan taladiisa iyo tasarufkiisana ilaahay cidi aanay ugu wehelin amara wuxuu amray rabbi anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane daalika arrinkaas ay takhsiisu alcibaadati lilaahi caza wajal cibaadada alle in loo gaar yeelo ismu ishaaraha taa u celiyo ilan waxaa laga fahmayaa amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waa cibaadat llahi waxdah marka cibaadadaa ilaahay keli keligii la caabudayaa addiinu diinkii weeye alqayimu ee toosnaa walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna garan maayaan yaa saaxibayi sijni sijniga ama xabsiga labadii saaxiib ee ku sugnaayow ama labadaydii saaxiib ee sijniga ku sugnaayow amaa axadukumaa hadduu riyadoodii fasiraya nimankaasi sow kamay codsan inuu riyadii u cabiro u fasiro intii horeo dhan dacwad buu ku waday ilan waa nin ujeeddo iyo hadaf leh marka wax inuu riyo fasiro waxa uga muhiimsan hadafka uu leeyahay horta inuu u gudbiyo riyada gebigeedaba wuxuu ku fasirayaa dee waa labadaas sadar hadda aynu akhriyano intaasoo sadarna waxaynu soo uu soo waday dacwadii iyo tawxiidka iyo si uu diinta ugu baaqi lahaa waxay tilmaamaysaa halka ay dacwadi ka taagan tahay waayo qofka muslimka ah waxa weeyaan dacwadu noloshiisa iyo xayaatadiisay qaybooyin ka tahay oo meelna kagama maqna waa fasiraadii riyada taniyo wuxuu yidhi yaa saaxiibayi sijni jeelka ama xabsiga labadii saaxiib ee ku sugnaayow amaa axadukumaa midkiin miyaa fayasqii wuxuu waraabinayaa rabbahu sayidkiisa khamraa khamra ayuu waraabinayaa waa kii ku riyooday inuu khamro miirayuu tuujinayo waxau yidhi adigu inta lagu sii daayo ood nabad gasho ayaad boqorkaagii dib ugu noqonaysaa ood u adeegaysaa ood gacanyaro u noqonaysaa oo khamrada aad waraabinaysa ood u shushubaysaa wa ama alaakharu ka kala miyaa fa yuslabu ay fa yuqtalu waa la dilayaa oo wa yuslabu waa la deldelayaa dabadeed inta la dilo ayaa tiirka ama geedka laga laalaadinaya oo lagu soo xidhayaa fa taakulu dabeed waxaa cunaysa adayru shimbiraha cunaysa min ra'sihi madaxiisa cunaya wax ka cunaya inta la dilo oo la deldelo oo geed lasoo sudho ayaa meydkiisa madaxiisa shimbiruhu ay cunayaan waa kii yidhi waxaan ku riyooday kimis anuu madaxa ku sito oo shimbiruhu ay cunayaan wuxuu ku fasiray isaga in la dili doono shimbiruhu hilibkiisa ay cuni doonaan waxau yihi qudiya waa la dhammeeyey alamru arrinkii alladii amarkaasoo fiihi isaga tastaftiyaani aad ka jawaab dalbayseen istiftaagu wa alabu lfatwa jawaab shay in laga dalbo laydhaah arrinkaa nooga jawaab oo naga shaafi marka intaasaabuu ku dhameeyeba midna waa la dilayaa midna intuu boqorkiisii dib ugu noqdu gacanyaro u noqonaya marka waxau ihi qudiya waa la dhameeyey alamru arrinkii alladii arrinkaasoo fiihi ay canhu xaggiisa tastaftiyaani aad ka jawaab dalbayseen oo aad doonayseen in laydinka jawaabo wa qaala waxa uu ku yidhi liladii kii danna uu ogaaday macnaha uu yaqiinsaday annahu naaji inuu badbaadayo waa ku yidhi adigu boqorkaagii baad ku noqonood gacanyaro u noqon markaa dannaduna dee waa afcaasha mushtaraga ahoo ama addaada la yidhaahdee macnaha iyo didkiisaba wada tusiya macne iyo kaka soo horjeeda marka male iyo yaqiin labadaba waa laga macneeya marka imika waa yaqiintii eh wa qaala wuxuu ku yidhi yuusuf liladii kii danna uu ogaaduu yaqiinsaday annahu isagu naajin inuu nabadgelayo oo minhumaa labadii addoon ka mid ahaa kuu ogaaday inuu isagu badbaadayo inta la sii daayo boqorkii uu ku noqonayo ayaa yuusuf waxa uu ku yidhi udkurnii war isheeg cinda rabbik sayidkaaga agtiisa igu sheeg oo boqorkaagii markaad ku noqoto arrinkayga u sheeg oo waxaad tidhaahdaa halkaa nin dhallinyaro ah dulmi ugu xidhan kudha oo gaadhsii fa ansaahu dabeed wuu ilowsiiyey ninkii nabad galay ee badbaadee baxay waxa ilowsiiyey ashaydaanu shayddaankiibaa ilowsiiyey dikra rabbi sayidkiisii inuu u sheego arrintii yuusuf faray shayddaan baa ilowsiiyey oo wax wal oo dhaca shar iyo khayrba iyadoo alla uu qadaray ayaa haddana nebigu yidhi washaru laysa ilayk sharku xaggaaga maaha rabbigayow waalkhayru biyadayk marka yacnii shaydaan baa loo nisbeeyaa waxii xune fa ansaahu shaydaanu shaydaankii wuxuu ilowsiiyey dikra rabbi sayidkiisii inuu u sheego arrintii yuusuf faray shaydaan baa ilowsiiyey falabitha waxa uu ku nagaaday markaa yuusuf isijni jeelkii bidca siniina dhowr sannadood oo mufasiriintu ay ku tilmaameen ilaa toddoba sannadood qaarna ay ka badiyeenba wa qaala almeliku boqorkii waxa uu yidhi waa riyoodo innii anigu araa waxaan arkaa sabca baqaraatin toddoba sacood yacni toddoba sac ayaan arkaa oo simaanin shilshilis marka araa ficilka mudaaric waxaa la yidhaha waa liistixdaari alxaalati almaadiya xaalad cajiib oo hore u tagtay si loo soo xaadiriyo sidii waxay imika dhacaysoo kale suuradeeda ayaa mararka qaarkood mudaarica looga cabiraa wax maadi ah laakiin macnuhu waa maadi unoo waan arko waan ku riyooday ayay ka dhiganta markaa boqorkii waxau ihi innii anigu araa waxaan arkaa sabca baqaraatin toddoba sac toddobadaa sacoo simaanin shilshilis toddobadaa sacee shilis oo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba sacoo kale toddobadaasoo cijaafun iyagu weyd ah iyo wa sabca sumbulaatin toddoba madax baan arkayaa oo waxa weeyaan waa sabuulkii hadhuurkiiyo midhihii la beertay ee baxay ay saaran yihiin marka aan weli la goosan ee madaxii ama sabuulka uu saaran yahay weeyaan sumbulku marka wa sabca sumbulaatin toddoba madax ama toddoba sabuul baan arkayaa oo khudrin cagaaran oo midhihii intay bislaadeen ay ku yaallaan oo dooga ama cagaar ay yihiin ayaan arkayaa iyo wa ukhara wa sabca sumbulaatin toddoba sabuul oo ukharo kale usoo qadar oo yaabisaatin iyagu qallalan toddoba sabuul oo kaloo qallalan oo kuwaa qoyan iyaguna cunaya ayaan arkay waxau yidhi markaa boqorkii yaa ayuhalmala-u ashraaftii iyo akhyaartaydiiye waa madaxyaweyntiiiyo kuwoodii madaxda ahaa ee majliskiisa dee muqarabiinta ku ahaydee la soo dhoweynayey waxau yidhi markaa yaa ayuhalmala-u madaxdii iyo akhyaartii majliskaygan fadhidaye aftuunii bal hadda iiga jawaaba fii ru'yaaya riyadaydani iiga jawaaboo dee ii cabira intuu isugu wada yeedhay in kuntum hadda ahaateen liru'yaa riyada tacburuuna kuwa cabiraaya qaaluu waxay yidhaahdeen adgaasu axlaamin waa riyo xun oo isdhex yaacdoo isku dhex darsan oo wax isku qasan oon cidina kala saarayn weeyi adqaasku waa jamcu diksin oo diksiga waxaa la yidhaah qofka markuu xaabaysanayo ama uu xaabo soo guranayo xaabo dhulka ka qaada isagoon u kala saarayn qodaxdii iyo xansaskii iyo qorigii iyo jacabkii wuxuu gaadhaba cantoobsadee koru xaabiyee qaada ayaa diksi la yidhaha iyadoon la kala saarin marka waxaa looga jeedaa adqaas waa wax isku qasan oo isdhex yaacay oon la kala sooci karayn axlaamna waa jamcu xulum oo alxulumu min ashayaan waa riyada xun ee waxa weeyaan argagaxa iyo waxyaabaha leh in la fahmin baa xulum lagu ilaaqa marka waxay ku yidhaahdeen iyagu dee waa aqoondaradoodii eh adqaasu axlaamin waa riyooyin xunxun oo isku darsamay oon la kala saari karayn wamaa naxnu annakuna maanaan ahaanin bicaalimiina kuwa garanaya bita'wiili laxlaami riyooyinkaa xun ee isku qasmay cabiridooda iyo fasiridooda kuwa garanaya ma nihin waxani wax la fasiri kara maaha bay leeyihin wa qaala waxau idhi alladii kii najaa nabadgalay ee soo badbaado minhumaa labadii addoon ka mid ahaa labadii ninee jeelka ku xidhnaa koodii soo badbaadee boqorka ku soo noqdaa waxa uu yidhi walxaal buu yidhi iddakara uu xasuustay bacda umma ay bacda zaman xilli dabadeed oo umma waa ti ina soo martay macaani afara in loo adeegsadoy ka mid tahay burhatan min azaman sida halkan oo kale marka wa qaala waxau yidhi alladii kii najaa badbaaday oo minhumaa labadii dhallinyartae xidhnaa ka mid ahaa waxa uu yidhi walxaal buu yidhi id dakara uu xasuustay bacda ummatin ay bacda zaman wakti dabadeedu xasuustay maxay hadalkuu yuusuf ku yidhi udkurnii cinda rabbik ilan shaydaan baa ilowsiiyey laakiin isagoo wakti dabadii xasuustay ayaa kaasi waxa uu yidhi ana aniga ayaa unabi'ukum idinka warrami bita'wiilih riyadan fasiraaddeeda anaa idiin sheegi ee fa arsiluuna idira anaa garanaya fasiraaddeedu halkay taalle eh idira waaba la diray yuusuf buu u tegey hadalkiibaabuu bilaabay waayo qur-aanku qisada wuu soo koobkoobayaa oo dee in la diray inuu u tegey intaasoo dhami meesha waa ku qadaranta hadalkii yuusuf uu toos ugu bilaabaa yaalla waxau yidhi markaa yuusufu yaa yuusufu yuusufow waabuu u tegay ilayne ayuha sidiiqu kaagan run badanka ah kaagan runta badanow waa wasiiqatu mubaalaga yuusufu yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kaagan runta badanow aftinaa nooga jawaab fii sabci baqaraatin toddoba sac toddobadaa sacoo simaanin shilshilis toddobadaa sacee shilis oo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba kaloo cijaafun weyda iyo wa sabci sumbulaatin toddoba madax oo hadhuurkii iyo midhihii ay ku yaallaan toddobadaa sabuul oo khudrin cagaaran iyo wa ukhara wa sabci sumbulaatin ukhara iyo toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin qalqalan iyaguna qallalan oo kuwaa qoyan iyaguna cunaya nooga jawaab lacallii waxaan mudanahay buu yidhi arjicu ilannaasi dadkii inaan u noqdo lacallahum yaclamuuna si ay u ogaadaan oo u gartaan si ay u gartaan riyadan fasiraaddeeda si ay u gartaan mansilada iyo cilmiga halkaad ka gaadha oo ay kuu gartaan oo meesha ay kaaga soo daayaan labadaba waa ku dhacsaa yaclamuunada si ay mansiladaada iyo cilmigaagana u aqoonsadaan dee riyadii wax fasiro la waayana faahfaahinteeda ay u fahmaan qaala waxa uu yihi markaa yuusuf waa cabiraadii wuu fasirayaa qaala waxa uu ku yidhi yuusuf tasracuuna waxaad beeranaysaan halkan waxaa la yidhaha waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan lafdiga waa ka khabari oo waad beeranaysaan wax dhacayo laga xikaayoonayo ayaa waxa weeyaan laga cabiray waana inshaayi xagga macnaha oo inshaa baa loo jeedaa amar la siiyo oo waxay ka dhigan tahay qaala waxa uu ku yidhi yuusuf tasracuuna ey isracuu beerta sabca siniina toddoba sannadood dalagga iyo waxa weeyaan quudka iyo raashinkiina beerta toddobadaa sannadoodoo da-abaa israacraacsan oo xidhiidh ah oo sannad aydaan seegayn oo aydaan gafay famaa xasadtum waxaad goosataan markaa wixii aad beerateen waxaad ka goosataan fadaruuhu kaga taga fii sumbulihi sabuulkiisa ku daaya oo marka aad waxa weeyaan goosataan ee hadhuurkii soo go-o ama raashinkii kale iyo midhihii kale ay soo go-aan ee xilligii la goosanaya ay gaadho maca madaxeega ku gooya oo laakiin madaxa midhaha ha ka goynina sabuulkiisa ha saaraado ilaa qaliilan wax yar mooyaan oo mimaa kii a ta'kuluuna aada cunaysaan inta yareed quudanaysaan mooyaane inta kale sabuulkiisa u daayo midhaha ha ka siibinoo ha ka goynina uma ya'ti dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik toddobadaa dabadood sabcun toddobaa iman doona shidaadun ad adag waa toddoba abaar adagi dhacdo toddobadaa adagoo waa abaartii eh ya'kulna cunaya maa qadamtum waxaad u hormariseen lahunna iyaga waxaad kaydiseen eed toddoba sano beerayseen eed meel dhigteen ayay cunayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane oo mimaa kii ka mida tuxsinuuna aad kaydsanaysaan ama ilaalinaysaan ee ugu tala gasheen dee shinnida hadhow aad wax ku beeranaysaan ilan haddaad wixiiba dhammaysaan zaracii hadhow waxaad ku abuurtaan oo ku beertaanba dee heli maysaan markaa waxa yar ee shinnida hadhow aad ku beeri doontaan dhulka aad u reebaysaan mooye inta kale way cunayaan toddobadaa ad adagi uma ya'tii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik labadaa toddobaad afar iyo tobankaa sannadood dabadood ilan waa sabcun shidaad iyo sabca siniina da'aban waa laba toddobaad afar iyo toban sannadood weeye uma ya'tii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik yacni muddadaa lasoo sheegay ama sannadaha dabadood afar iyo tobankaa sanno dabadood waxaa iman doona caamun sanad waa sanadkii shan iyo tobnaad sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yuqaasu nnaasu dadka la roobaynayo waa haddii laga keeno min alkhayf ama yuqaasu nnaasu dadka loo kaalmaynayo o loo gargaarayo haddii laga keeno min alkhawth labadabana waa lagu fasiray min alkhawth aw min alkhayfi loo roobaynayo ama loo gargaaraya dadka oo wa fiihi sanadkaa dhexdiisana yacsiruuna ay midhahooda miiranayaan oo dee waxa weeyaan wixii ay ahayd in la miiro ama la tuujiyo sida cinabkii iyo aala sonkorkii iyo zaytuunkii iyo midhihii la tuujin jiray ama sharaabka laga miiri jiray ayay miiranayaan oo macnuhu waxa weeye dee waa barwaaqo oo midhihii intay soo go-aan ayaa midhihii casiirka ama cabitaanka laga tuujin jiray ay dadku miiranayaan oo ka miiranayaan sharaabkii ay cabbi lahaayeen waxa uu ku fasiray riyadii in waxa weeyaan ay dhacayso marka hore horta toddoba sannadood oo barwaaqo ah sabca siniina da'aban waa toddoba sannadood oo barwaaqo ah oon abaar la arkay waxa uu yidhi markaa toddobadaa sannadood ee barwaaqada ah waxaad goosataan ee idiin soo go-a horta sabuulkiisa ku daaya oo midhaha haka waxa weeyaan haka goynine madaxa iyo sabuulkay ku yaallaan u daaya midhaha aada cunaysaan inta yareed cunaysaan oo aad ka soo goosataan mooye sabuulkiisa madaxiisa ha loo daaya hadhuurkii iyo midhihii waayo culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa kaloo faa'iide halkaa ku jirta waxa weeyaan midhahan la quudanayaa marka ay sabuulkoodii iyo madaxoogii iyo naasahoodii ay ku yaallaan iyo marka inta laga soo guro meel lagu shubo ee la kaydinayo labada waxaanay fasahaadin oo cimri dheer yihiin oo in badan ay baaqi noqdaan marka sabuulkii midhuhu ay ka soo baxeen uu ku sugan yihiin laga zuulin in laga goyn markaasay aad yacni muddo badan ay jiraan markan kale waxaa laga yaabaa inay deg deg u xumaadaan markaa wuxuu ku yidhi toddobadaa barwaaqada ah waxaad beerataan intaad cunaysaan mooyaane waxa kale sabuulkooda u daaya kaydsadoo meelna dhiga ilaan waxbaa kusoo socdee waxa uu yidhi toddobadaa sannadood ee barwaaqada ahayd ee abaar aydaan arag waxaa ka dambayn toddoba ad adagoo abaar aydaan barwaaqaba arkayn ah toddobadaasi waxay cunayaan waxaad hore ugu kaydiseen waxaa halkan la yidhaha waa min isnaadi ilficli ligayri man huwa lah in ficilka loo tiiriyo ciddii uu sugnaa cidaan ahayn oo kaannamaa inay sanadadu wax cunayaan sanadaduna wax ma cunayaane dadka dhexdooda nool ayaa dee wax cunaya marka muraadku waxa weeyaan uun toddobadaa abaarta ah dadkii waxay cunayaan waxay hore u kaydsadeen ilan dardaaran horuu siiye ilaa qaliila mima tuxsinuun oo waxa yaree hadhow la zarcaye dee midhaha ama shini ahaan loo reebayo si hadhow loo beero mooyaane waxa uu yidhi afar iyo tobankaa sannadood dabadood toddobadii hore barwaaqada iyo toddobadii abaartii ka dambaysay waxa ka dambaynayo sanadka shan iyo tobnaadna noqonaya sanad barwaaqo isaguna oo dadkii loo roobeynayo ama loo kaalmaynayo oo loo gargaarayo marka sidaas ayuu riyadii ugu fasiray wa qaala almeliku boqorkii waxa u ihi ituunii ii keena bihi yuusuf wuxuu la tacajubay wixii cidi ay fasiri kari weydeen ninka sidaa u fasiray ii keena buu yidhi falamaa jaa'ahu markuu u yimid yuusuf alrasuulu kii loo soo diray markuu u yimid oo uu yidhi yuusufow soo bax boqorkii baa ku rabe eh qaala waxa uu yidhi irjic noqo ilaa rabbik sayidkaagii ku soo diree boqorka ahaa dib ugu noqo oo fas'alhu weydii maa baalu niswa haweenka arrinkoodii waa maxay allatii haweenkaasoo qaطacna googooyey aydiyahunna gacmahooda waayo ina rabbii rabbigay bikaydihinna shirqoolkooda caliimun kii u cilmi badan weeyi sabirka yuusuf toddoba sannadood ama ka badan sida la tilmaamay dulmi isagoo jeel ugu jiray ayaanu haddana inna jixinjixin oo aanu dabcin oo sabirkiisu aanu daciifin oo halkii uu taagan yahay markii la yidhi soo bax wuxuu yidhi soo bixi maayo soo waxaan ku xidhnaa tuhmo baatiloo beena may ahayn boqorkii dib ugu noqo wuxuu doonayaa baraa'adiisa inuu bayaamiyo oo caddaato halkaa isagoo ku jira waayo qofka muslimka ah sharafkiisa iyo cirdigiisu wax sahlan oo lagu ciyaaro dee maaha sumcadiisu wuxuu yidhi soo bixi maaye qof kale dee markaaba wuu bixi lahaa wuxuu yidhi boqorkii dib ugu noqo waxaad soo su-aashaa haweenkii gacmaha iskoogooyey ee halkaa ku kulmay arrinkoodii wuxuu ahaa soo weydii waxaa la yidhi weliba yuusuf xurmada iyo sharafta iyo akhlaaqad wanaagga ku sugnaa wuxuu ka xishooday gurigii uu joogay gabadhii joogtay ee damacday magaceedii inuu sheegu idhaa heblaayo arrinkeedii soo warayso wuu asturay wuxuu yidhi uun haweenkii gacmaha googooye arrinkoodii muxuu ahaa dib ugu noqo hadda haweenku iyaga waa loo yeedhay uun ee tii damacday ta kale ahayd wuu asturay qaala waxau ihi markaa boqorkii intuu haweenkii oo dhan isugu yeedhay oo imra'atulcasiisna ay ku jirta tii damacday yuusuf maa khabukunna arrinkiinu muxuu ahaaday khabiga waxaa la yidhaha ashan alcaiim arrinka weyn ee culus marka waxau ihi maa khabukunna oo arrinkiinu muxuu ahaa id wakhtigii raawatunna aad doonteen raawatunna aad doonteen yuusufa yuusuf can nafsihi naftiisa aad ka doonteen ee ka damacdeen muxuu xaalkiinu ahaa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka reebane maa calimnaa kumaanaan ogaanin calayhi yuusuf min suu'in wax xumaan ah suu waa nakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum mintaana waxaa loo keenaa litansiisi fi lcumuum si ay cumuumka nas ugu noqotay usii caddayso oo wax kale aanay u ixtimaalin marka cumuum taama ayay faa'iideynaysaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa maa calimnaa calayhi min suu wax xumaana haba yaraatee yuusuf kumaanaan arag sinaba ugamaanaan dareemin qaalad waxay tidhi imra'atulcasiizi ninkii haddaba mas-uulka ahaa wasiirkii maaliyadda ee boqorka haweenaydiisii waxay tidhi alaana hadda ayaa xasxasalxaqu xaqii caddaaday ana aniga ayaa raawadtuhu ka doonay yuusuf can nafsihi naftiisa wa inahu yuusuf la min asaadiqiina kuwa runta sheeguu ka mid ahaa markuu lahaa hiya raawadatnii can nafsi markuu lahaa iyadaa i damacday run buu sheegayo anaa damcay hadduu xaqii caddaaday bay tidhi waxay tidhi daalik ictiraafkaa aan ictiraafeen qirtay dembigaan galay xaasilun waxa uu ku xasilo uu ku dhacay liyaclama si uu yuusuf u ogaado annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaamayn bilgaybi xaal u maqnaansho ku sugan yihi sow maanta igama fogo ma maqnoo jeel kuma jiro si uu u ogaado inaanan khiyaamayn oon runtii sheegay ayaan u qirtay waxaan galay iyo wa anna allaha allana laa yahdii inaanu hanuunin kaydalkhaa'iniina kuwa khaa'imiintae wax khiyaameeya dhagartooda iyo shirquulkooda alla inaanu hanoonin oo aanu hagaajin marka hadalka siyaaqa aynu ku xidhnay inuu yahay kalaamkii imra'atulcasiis waa sida siyaaqa hadalku u socdaa uu xoojinayo inaynu nahno waa hadalkeedii daalika liyaclama annii lam akhunhu bilgayb laakiin culimmada qaarkood ayaa yuusuf hadalka u naqlinaya oo odhanaya yuusuf baa markaa yidhi daalik arrinkaas yacnii baraa'adayda aan idhi jeelka ka soo bixi maayo ilaa aan beri noqdo arrintaasi waxay ku xasilaysaa oy ku sugnaatoon sidaa u sameeyey liyaclama si uu ogaado casiisu misra waa ninkii waxa weeyaan dee gurigiisa uu jooga ciidanka u ahaa si uu casiisu misra ninkaa haweenaydaa qabay si uu u ogaado annii anigu haddaan yuusuf ahay lam akhunhu inaanan khiyaamayn bilkaybi xaal uu maqnaanshaygaga sugan yihi si uu ogaado marnaba anigu reerkiisii inaanan u dabamarin laakiin ta hore in la maro ayaa ka xoog badan yuusuf calayhi salaam waxa uu bilaabay addacwatu ila tawxiid jeelkii isagoo ku jira wuxuu idhi saaxiibbadaydii jeelka ku jirayow ma rabbiyaal kala tagsan oo midba meel u jeedo ayaa wanaagsan oo khayr badan mise ilaah keliya oo makhluuqaadkiisa isagu maamula oo amarkiisu uu mid yahoo meel loogu soo hagaaga leh wuxuu idhi waxaan adalla sokadii caabudaysaan magacaan idinkiiyo aabbihiin aada aabbayaashiin iskala baxdeen mooye wax kale ma aha yacni wuxuu tilmaamayaa dee waa asmaan mujarad oo xaqaa'iq ka hooseeya aanu jirin waa ismun biduuni musaman waa magac aan xaqiiqo lahayn oo geeda ay soo qorteen iyo dhagaxaanta waxay ka soo qorteen bay ilaahye ku sheegeen dee ilaahye afkooda ku noqon maayaane waa magac mujarad oy la baxeen weeyi waa asmaaun samaytumuuha wax kale ma aha ilaahayna wax xujaa kuma soo dejin cibaadadooda xukumka iyo taladana allah iska leh ilaahayna wuxuu amray keligii in la caabudo taasaana diinta toosan ah dabeed wuxuu u fasiray riyadii oo waxa uu yidhi ninkii ku riyooday inuu isagu waxa weeyaan khamro tuujinayo ama miirayo sayidkaagii ama boqorkaagii dib intaad ugu noqotaad khamrada u shushubi oo aad u shaqayn kii ku riyooday inuu kimis madaxa ku sida ay shimbiruhu cunayaanna dee waxau yidhi adiga waa lagu dilaya waana lagu deldelayaa shimbirahaana hilibkaaga iyo madaxaaga cunaya qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan dabeed fariin buu faray ninkii badbaadayey oo waxa uu ku yidhi warhooy boqorkaagii markaad u tagto ii sheeg oo waxaad tidhaha halkaa nin baa dulmi loogu haystaa shaydaankii baa ilowsiiyo uma sheegin ilaa uu sanado badan waxa weeyaan jeelkii iyo xabsigii yuusuf kusii sugnaa waxaa dhacday markaa ilaaha xakiimkii marka uu shay doono idaa araada allahu shay-an haya-a lahu lasbaab arrin markuu alla damcuu doono asbaabtiisuu sahlaa ilaahay wuxuu doonuu qadaray yuusuf si deg dega in jeelkii looga soo saaro sababtii looga soo saarayuu sameeyey alleh marka ninkii boqorkaa waa riyooday riyo ayuu ku riyooday riyadii ayaa dadkii intuu isugu yeedhay wax alla wuxuu caqli iyo cilmi ku tuhmayey ayaa ay garan waayeen oo yidhahdeen waa adqaafu axlaam markay garan waayeen bay yidhahdeen waxani waa riyo xun oo isku qasan oo cid kala saari karta aanay jirin in riyo hagaagsan oo la fasiro tanoo kale lama fasiro markaa kii ka soo badbaaday jeelkee yuusuf garanayee ay halkaa isku barteen ayaa yidhi aniga idira anaa tafsiirkeeda keeniya yuusuf baa loo diray wuu uga warramay markaa wuxuu yidhi yuusufow bal riyadaa noo fasir toddobadaa sacee shilis ee toddobada weydi ay cunayaan iyo toddobadaa sabuul ee cagaaran ee toddobada qalalani ay cunayaan bal nooga waran wuxuu markaa ugu fasiray in toddoba sannadood oo barwaaqia ay soo marayso toddobadaa barwaaqadana intay wax beertaan oy dalaga iyo zaraca ay beertaan inay kaydsadaan waayo waxbaa ku soo socda oo intay cunayaan mooye waxa kale sabuulkiisa iyo madaxa uu ku yaalla intay u daayaan meel ay dhigaan kadib toddoba abaaroo ad adagi inay ka daba iman doonaan toddobadaana ay cunaan waxay hore u kaydsadeen inta yaree shinni ahaan ay meel u dhiganayaan si ay hadhow u beertaan oo zarcu aanu u dabargu-in mooyaane kadib afar iyo tobankaa sannadood sanad kaloo barwaaqiina waa ka dambayn doonaa sidaasuu ugu fasiray dee waa asbaabtuu ku soo baxaye mar alla markii boqorkii fasiraaddii uu u geeyey ninkii ayuu yihi war ninkan ii keena deg deg iigu keena ninka aqoontaa leh dabeed waa ka yuusuf diiday inuu baxo ilaa la beri yeele uu yidhi boqorkii ku noqo oo waxaad tidhaahdaa haweenkii gacmahooda googooyey arrinkoodu waa maxay dabeed boqorkii intuu isugu yeedhay ayuu yidhi arrinkiinu muxuu ahaa markaad yuusuf damacdeen dee waxay yidhahdeen xaasha lilaah maa calimnaa calayhi min suu ilaahay baa nasahane xumaan kuma ogin yuusuf haweenaydii damacday ayaaba soo boodoo tidhi maanta xaqii wuu caddaado wax la qarinayaa ma jire e anaa damcay isaguna runsheeg buu ahaa waxaanay tidhi waxaan sidaa u yeelay si uu yuusuf u ogaado inaanan khiyaamayn oon maanta wuu maqan yaho wuu xidhan yahe runtii inaan sheegay wa ana allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin marka dee inta la soo daayuu soo baxo waa ka dee meliku misra boqorba taladee yacni masarba amarkeeda iyo taladeeda waa ka qaban doona waxau ihi yaa saaxibay sijni arbaabu mutafariquuna khayr yaa saaxibay sijni sijniga ama jeelka labadii saaxiib ee ku sugnaayow ama yaa saaxiibaya fi sijni labadaydii saaxiibee jeelka ku jireennu ku saaxiibnay xabsigow a arbaabun ma rabbiyaal oo mutafariquuna kala tagsan ayaa khayrun khayr badan am illaahu mise ilaahay allihii alwaaxidu ee kelida ahaa alqahaaru ee makhluuqaadkiisa isagu maamulayey muquuninayey ama khasbayee wuxuu doono isagu marsiinayey cid ka hor iman kartaana aanay jirin alla waxau idhi maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla sokodi ilaa asmaa'an magacaan mooyaane magacaantaasoo samaytumuuha aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin maa anzala allaahu magacaantaasoo alla aanu ku soo dejin bihaa ay bicibaadatiha cibaadadeeda min sulطaanin waxujo iyo daliila in ilxukmu ayma alxukmu xukumku ma ahaanin cidda wax halaalaysa cidda wax xaaraantinimaysa cidda wax jidaysa cidda sharciga soo dejisa xukm oo dhan allah iskale waa min khasaa'is illaah in alxukmu ay ma alxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilaah ilaahay mooye cid kale uma sugnaanin amara waxa uu amray alleh anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane daalika kaasi oo yani cibaadada alla in loo badhaxtira ihi addiinu waa diinkii alqayima ee toosnaa walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna garan maayaan yaa saaxiibayi sijni sijniga ama xabsiga labadii saaxiib ee ku sugnaayow amaa axadukumaa midkiin miyaa fayasqii waxau waraabinayaa rabbahu sayidkiisa khamraa khamra ayuu waraabinayaa wa ama alaakharu ka kala miyaa fayuslabu ay fa yuqtalu waa la dilayaa oo wayuslabu waa la deldelayaa oo fataakulu طayru dabeed shimbiraha ka cunaya min ra'sihi madaxiisa shimbiraha madaxiisa cunaya isagoo meyd ah qudiya alamru arrinkii waa la dhammeeyo waa la xukumay alladii amarkaasoo fiihi ay canhu isaga tastaftiyaani aada jawaab ka doonayseen arrinkaad lahaydeen nooga jawaab waa kaasoo waa la dhammeeyey wa qaala waxa uu yuusuf ku yidhi liladii kii danna uu ogaaday annahu isagu naajin inuu badbaadayo oo boqorkii uu ku noqonayo minhumaa labadoodii ka mid a wuxuu yuusuf ku yidhi udkurnii isheeg cinda rabbik sayidkaaga agtiisa igu sheeg oo dee arrinkayga iyo xaalkaygu siduu yahay gaadhsii inaan dulmi halkaa ugu xidhanahay fa ansaahu dabeed ninkii badbaaday waxa ilowsiiye ashaydaanu shayddaankiibaa ilowsiiye dikra rabbihi sayidkii inuu u sheego farriintii yuusuf shayddaan baa ilowsiiyey falabitha dabeed yuusuf waxa uu ku nagaaday fi sijni jeelkii bidca siniina dhowr sannadood ayuu ku nagaaday wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi innii anigu araa waxaan arkaa sabca baqaraatin toddoba sacoo simaanin shilis toddobadaa sacee shilis oo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun weyd ah iyo wa sabca sumbulaatin toddoba sabuul oo khudrin cagaaran iyo wa ukhara ay wa sabca sumbulaatin ukhara iyo toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin iyagu qallalan yaa ayuhalmalow haddaba akhyaartii iyo kooxdii madaxyaweyntii ey aftuunii bal iiga jawaaba fii ru'yaaya riyadaydan aan arkay in kuntum haddaa ahaateen liru'yaa riyada tacburuuna kuwa cabiraya haddaa ahaateen qaaluu waxay yidhaahdeen adqaasu axlaamin waa riyooyin xunxun oo isku darsamay oo isku qasan oo wax kala saari karaa aanu jirin wamaa naxnu annakuna maanaan ahaanin bita'wiili laxlaami riyooyinkaa xunxun fasiridooda bicaalimiina kuwa garanaya ma nihin wa qaala waxa uu ihi alladii kii najaa badbaaday ee nabadgalay oo minhumaa labadii inan ka mid a ama labadii addoon walxaal buu yidhi id dakara uu xasuustay bacda ummatin ay bacda zaman wakti dabadii uu xasuustay fariintii yuusuf uu ku yidhi udkurnii cinda rabbik ayaa waxa uu yidhi ana aniga ayaa unabi'kum idinka warramaya bita'wiili riyadan fasiraadeeda anaa idinka warramayo oo idin sheegaye fa arsiluuni idira anaa og halkay taalle eh waa la diro waa u tegey waxa uu yihi markaa yuusufu yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kaagan runta badanow aftinaa nooga jawaab fii sabci baqaraatin toddoba sac oo simaanin shilis kuwaasoo yaakuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba sac cijaafun oo weyda iyo wa sabci sumbulaatin toddoba sabuul ah oo khudrin cagaaran iyo wa ukhara wa sabci sumbulaatin ukhara iyo toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin qallalan bal hadda nooga jawaab lacallii arjicu lacallii waxaan mudanahay arjicu ila annaasi inaan dadka xaggoodii u noqdo lacallahum yaclamuuna likay yaclamuu si ay u ogaadaan arrintan oo riyadan fasiraaddeedana u fahmaan adiga mansilada iyo halkaa taagan tahayna u gartaan qaala waxau markaa yuusuf yidhi tasracuuna ay isracuu beerta sabca siniina toddoba sannadood oo da'aban xidhiidh ah toddoba sannadood oon kala go' lahayn oo barwaaqo ah sannad walba tabcada oo wax beerta famaa xasadtum waxaa goosataan ee idiin soo bislaada ee idiin soo go-ana fadaruuhu kaga taga fii sumbuli sabuulkiisa uu ku sugan yahay u daaya ilaa qaliilan in yar mooyaane oo mimaa kii ata'kuluuna aada cunaysaan waxaad quudanaysaan idaan ka maarmayn mooyaane waxa kale sabuulkiisa isagoo ku yaalla meel dhigtoo kaydsada humma yaatii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik toddobadaa sannadood ee barwaaqada ahaa dabadood waxaa iman doona sabcun toddoba kale oo shidaadun ad adagoo abaar ah toddobadaa adagoo yaakulna cunaya maa qadamtum waxaad u hormarsateen lahunna iyaga waxaad toddobadii barwaaqada sii kaydsateen ayaa la cunayaa weeye ilaa qaliilan in yar mooyaane oo mimaa kiya tuxsinuuna aada ilaalinasana ma kaydsanaysaan oo ah waxogaaga yareed ugu tala gasheen dee inay hadhow idiin noqoto shinnidaa dhulka ku beeran lahaydeen si aanay u dabargo'in uma yaatii dabeed waxaa iman doona min bacdi daalik intaa dabadeed afar iyo tobankaa sannadood dabadeed toddobada barwaaqadee hore iyo toddobada abaartee ka dambeeyey dabadood waxaa iman doona caamun sanad sanadkaasoo fiihi dhexdiisa yuqaasu nnaasu dadka la roobaynayo waa min alkayth ama dadka loo gargaarayo waa min alkawth oo wa fiihi sanadkaa dhexdiisa yacsiruuna midhahoodana ay miiranayaan oo wixii loogu talagalay sharaab in laga tuujiyo ay ka miiranayaan wa qaala almeliku boqorkii waxa uu yidhi ituunii ii keena bihi yuusuf falamaa jaa'ahu yuusuf markuu u yimid alrasuulu kii loo diray qaala waxa uu yuusuf yidhi irjic waar ku noqo ilaa rabbik sayidkaagii ku soo diray dib ugu noqo boqorkii oo fas'alhu waxaad weydiisaa maa baalu niswa haweenka arrinkoodu muxuu yahay allaatii haweenkaasoo qatacna googooyey aydiyahunna gacmahooda inna rabbii rabbigay bikaydihinna shirqoolkooda caliimunkii ogaal badan weeyi qaala waxau ihi boqorkii intuu haweenaydii damacda iyo haweenkii kaleba soo shiriyey ayaa waxa uu ku yidhi maa khatbukunna arrinkiinnu haweenow muxuu ahaa id wakhtigii raawadtunna aad damacdeen yuusufa yuusuf aad doonteen ee can nafsihi naftiisa aad ka doonteen qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane maa calimnaa kumaanaan ogaanin calayhi yuusuf min suu'in wax xumaana yuusuf kumaanaan ogaanin qaalat waxay tidhi markaa imra'atu alcasiizi ninkii waxa weeyaan madaxda ahaa ee wasiirka maaliyadda boqorka u ahaa haweenaydiisii marka horeba yuusuf damacday waxay tidhi alaana hadda xasxasa alxaqu xaqii waa caddaaday ana anigu raawadtuhu anigaa ka doonay can nafsihi naftiisa anigaa damcay wa innahu yuusufna la min asaadiqiina kuwa runta sheegayou ka mid ahaaday oo run buu sheegaya markuu lahaa hiya raawadatnii can nafsi waxay tidhi daalika arrinkaas qirashadaa aan qirtay xaasilun waxay ku dhacday ku xasishay liyaclama si uu yuusuf u ogaado annii anigu lam akunhu inaanan khiyaaman yuusuf bilkaybi xaal uu ku sugan yahay maqnaansho yacnii isagoo iga maqan maanta oo jeel ku xidhan inaanan khiyaamayn oo sidii saxda ahayd aan sheegay si uu u ogaado ayaan sidaa u sameeyey wa anna allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo kayda alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta a makrigooda iyo shirqoolkooda ma hagaajiyo wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online